khilaafkan ayaa waxa uu yimid sida ay tilmaamayaan odayaasha taabacsan maamulka s c c ee ka dhisan magaalada laascaanood kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in maamulka puntland uu damacsan yahay dhulballaarsi uu ka sameeyo deegaanada maamulka s c c arrintaas oo ay sheegeen inay ka soo horjeedaan garaad jaamac garaad ismaaciil oo ka mid ah odayaasha sida weyn u taageersan maamulka s c c ee xaruntiisu tahay magaalada laascaanood ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta waxa uu si adag u sheegay in cid weliba oo soo damaacida dhulka maamulka s c c ee aanan ahayn bulshada maamulkaasi aanay marnaba ogolaan doonin waa sida uu hadalka u dhigay isagoona intaa ku sii daray in cid kasta oo ku howlan inay soo farageliso madax bannaanida maamulka s c c ay arrintaasi iska ilowdo s c c ninka ka hor yimaada hawsha ay u dhinteen siddeedda boqol ee qof labada kun iyo shanta boqolna u dhaawacmee dhibaatada intaa leegna ay soo martay cidday isku daydaa in ay barnaamij kale la timaado oo aan s c c ahayn waxaan leeyahay anigoo garajaamac garaasmaaciilna ilaahay ka dhigay in halkaan laga joogto oo aan laga aqbalayn waxbaanu maqmaqlaynaa waa se sugaynaa maanta waxa weeye taladu kalxamahay maraysaa nin laga aqbalayaa ma jirto nin kastoo wax u guntanaayano waan s c ahaynoo halkaa iska dhig taa maantaynu haysanno un baynu ku mitinaynaa waxa weeye soomaalida waxatay biyomeel godan bay isugu tagaan ka hor dhici maayo waa iska soo bixi doontaa ninkii ku hamiyaya s c waxaan ahaynow maanta kaa yeeli meel maamul goboleedyada ayaa ka dhigan gobolladii dalka soomaaliya oo qabiil qabiil loo kala qaybinayo iyadoo qayb welibana gudaheeda laga horinayo dagaalbeeleedyo ay siyaasiyiinta sheegayaan inay ka dambeeyaan dowladda federaalka iyo siyaasiyiin dana leh iyo shisheeye ay etoobiya ugu horreyso